الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى كتاب طهارة وكتاب كوهرية fuqahaadu raxmatullaahi calayhim ay ku bilaabaan kutubta fiqiga sababtay ugu bilaabaanna waxay tahay arkaanu lislaami alkhamsa awaluhaa waa shahaadataan shahaadateyinkuna uma baahnaa tahaaro oo qofku markuu islaamayo inuu daahir yahay lama shardiyo intaa dabadeed markuu shahaadateyn ku dhawaaqo kadib maydhasha miyay ku waajibtay mise kumay waajibin hadihi masalatun ukhraa taasi waa masalo kale laakiin markuu islaamayo shahaadateynka uu ku dhawaaqayo inuu daahir yahay lama shardiyo rukunka labaad ee min arkaan alislaam waa asalaa salaadana waxaa shuruuddeeda ka mid ah alطahaara walihaada baa fuqahadu ay kutubta fiqiga ugu bilaabaan kitaabu طahaara waxaa lagu dahaaro qaatana waxaa asal u ah biyaha sidaasi awgeed baa kitaabu طahaara waxay ugu horreysiiyaan baab اlmiyaah baabka ka warramaaya biyaha iyo axkaamtooda kitaab marka uu leeyahay mualifku kitaab waa ficaal oo bimacnaa mafcuula ay maktuub marka kitaabu طahaara ay almaktuubu fi الطahaara waa hadalkii la qoray ee laga qoray baabka طahaarada kitaabkana markaa waxaa kitaab loo yidhi min alkatbi buu ka yimi oo aljamcu ah nacam lannahu jumica fiihi xuruufun wa kalimaatun wa jumal waayo waxaa lagu ururiyey kitaabka oo lagu kulmiyey xuruuf iyo kelimaad iyo jumlado aطahaara luqa ahaan waa annadaafa والنزاhة عan الأwsاkhi والqاduraat waa in nadiif laga noqdo waxyaabaha wasakda ah ama fi sharci طahaaradu laba macno ayay ku leedahy macno asla oo ah طahaaraة الqalb qalbigu inuu طaahir noqdo oo طaahir uu ka noqdo min الshirk والغil والxasad والkibr والcujb wغayri dalika min amraadi اlquluub طahaarada noocaas ayaana asala dadka badankooduna laa yahtamuun bihadihi طahaara طahaarada noocaasa xilis kama saaraan ta faracabaa dadka badankoodu hadday barasho noqoto iyo hadday dhaqan noqotaba ay aada u tixgeliyaan macnaha labaadee طahaaradu sharciga ay ku leedahay waa macno farciya waana aطahaaraة اlxisiya waa طahaarada la taaban karo taa hore waa طahaara macnawiya waa la fahmi karaa inuu qalbigaagu shirki طaahir ka noqdo iyo bidco iyo xasad iyo hil iyo baqda iyo cadaawa lilmuؤminiina bigayri xaq ta labaadse waa طahaara xisiya waxa la taaban karo wey aطahaaraة اlxisiya wayaana taa ay fuqahadu kutubtooda kaga hadlaan waxaanay uga jeedaan irtifaacu اlxadaث wama fi macnaah wa zawaal اlkhabaث طahaarada xisiga waa tahay irtifaacu اlxadaث waa xadaثkii qofka dul yaalay inuu ka dul qaadmo wamaa fii macnaahu iyo waxaa xadaثka la macnaa marka xadaثku waa maxay waa waصfun oo yaqumu bاlinsaan fayamnachu min الصalaaةi wa naxwiha mima yushtaradu lahu طahaarة waa صifo bani aadamku uu yeesho صifadaasi maaha wax qofka dul saaran waa صifa un sifadaasi oo u diideysa salaada iyo waxyaabaha kale طahaarada loo shardiyo marka طahaaradii maxay noqonaysaa irtifaacu اlxadaث sifadaasi qofka inay ka kor qaadanto ayaa la yidhaahdaa طahaara wama fi macnaah waxaan xadaث ahayn lakiin xadaثka la macnaa baa jira oo imika qofku marka uu kasoo tooso hurdo gaar ahaan hurdada habeenkii waa inuu maydho labadiisa gacmood intaanu weelka dhex gelin labada gacmood markaa xadaث saaran amaba si ay ku sifoobeen oo dee laga طaahirinayaa ma jiro laakiin waa fi macna اxadaث bay yidhaahdaan fuqahadu raxmat ullaahi calayhim wa zawaalu lkhabah baa iyaduna tahaaro ah khabadkii inuu suulo oo khabadka waxaa looga jeedaa annajaasa najaasaduna waa kulu caynin oo yajibu taطahuru minha waa cayn kasta ama shay kasta oo shareecadu ay fartay in layska daahiriyo walaa tasixu salaatu اlmari ida kaanat fii badanihi aw mawdicihi aw hiyaabi oo salaada qofkuna aanay ansaxayn haddii ay marsan tahay jirhkiisa ama maradiisa ama meesha uu ku tukanayo marka xadadka waxaa laga cabiray irtifaac baa laga cabiray waayo wax qofka dee saaran oo biyuhu ay maydhayaan oo ay suulinayaan baanu ahayn najaasadana waxaa laga cabiray zawaal izaalo lama odrhan waayo najaasada waxaa la dhaha in la suuliyo qofku isagu uu iska suuliyo u qastiyo oo arrintaas uu niyeysta ayaan shardi ahayn bal xataa law zaalat binafsiha xasula taطahuru minha xataa hadday iyadu iska suusho iyadoo cidiba aanay suulin oo bani aadam aanu baashirin suulinteeda ama sabab aanu u noqon mar hadday suusho meesha ay ka baxdo tahaaradii way xaasisho oo haddii aad adoo adoo najaasala roob kugu doo oo adoo niyoonbaa iska maydhanto ama maradii najaasala roob uu ku doo iyo adoo niyoona iska maydhanto tahaaradii way xaasisho oo waxaa la dhaha zawaalu najaasa looma shardiyo niye looma shardiyo waayo waa shay macquululmacnaa ujeeddada laga leeya waa la fahmi karaa oo dee waa idhaabu hadihi alcayn alkhabiitha waa caynta ama shaygaa khabiidka ee xun waa in meesha laga kaxeeyo mar haddii meeshii laga kaxeeyo shaygaasi meesha uu ka tegeyna dahaarada way xaasisho laakiin xadadka waxaa la dhaahdo sida janaabadii iyo wayse la-aantii iyo alguslu min alxaydi wاnifaas iyaga niyaa loo shardiyaa waayo waa shay tacabudiya oo ujeeddada laga leeyahay aanad fahmi karin nacam wuxuu yihi sheikhu raximah llah albaab اأwl waa baabu aqsaam اlmiyah wاlmaau biyuhu طaahiru waa mid laftiisa طaahir u ah muطahiru waxana daahiriyo ashyaada kalena daahiriya ilaahay subxaana wa tacaala biyaha wuxuu abuuray iyagoo daahira isla markaana wax daahiriya arrinta caynkaasiyana ahlucilmigu waa isku waafaqsan yihiin qaala ibnu rushdin fi bidaayati اlmujtahid ajmaca alculamaa calى ana jamiica almaa طaahiraة fi nafsiha muطahiraة ligayriha culimadu waxay isku waafaqeen biyuhu inay iyagu daahir yihiin ashyaada kale ee lagu maydhana ay daahiriyaan waxaana arrintayna tusiyey qur'aanka waanzalnaa min aلsamaaءi maءa طahuura buuhi ilaahay طahuurna waa facuul oo maa yufcalu bihi taطahur weye sida saxuur ay maa yutasaxaru bihi طahuurna waa maa yutaطaharu bihi ilaahay wuxuu ihi samada waxaanu ka soo dejinnay biyo lagu dahaaro qaato marka waxbay daahirinayaan weeyaan macanu mar hadday wax daahirinayaan de iyaguna waa daahir ila najaasa najaasa ma daahiriseene wayunazilu calaykum min aلsamaaءi maءa liyuطahirakum bihi ilaahay subxaana wa tacala wuxu uhi ilahay wuxuu samada idinka soo dejinayaa biyo si uu idinku daahiriyo marka biyo inay wax daahiriyaan ayaa aayaddaasina ay tusisay waxaad odhan kartaa labada aayadood akriday labadu waxay ku saabsan yihiin biyaha samaday ku saabsan yihiin ee maxaa u daliila biyaha dhulka lagala soo baxaa inay daahir yihiin waxna ay daahiriyaan waxaa muhima inaad fahamto ana kula maaءin fi اlardi nazla min الsama biyo kasta oo dhulka joogaa biyo kasta oo dhulka joogaa maa ulbaxri xukun gooniyale waa ka hadli doonaa iyaga oo khilaaf baaba ku sugan ma lagu dahaaro qaadan karaa laakiin biyoyowga kale biyo kasta oo dhulka jooga marka hore samaday ka yimaadeen walihaada bal waxaad eegtaa ibnu kathiir markuu fasiraya qowl اllahi tacaala alam tara ana allaha anzla min aلsamaaءi maءa fasalakahu yanaabica fi lard biyahan dhulka waxa weeyaan dhex socda ee dhulka marka la qodo kasoo maaxaya asalkoodu samada inay kasoo degeen bay aayaddani tilmaantay qaala ibnu cabaas raima radia allahu canhu laysa fi lardi maء ila nazla min aلsama ibnu kahiir baa aharkaa sheegay cinda tafsiirihi lihadi laaya biyo dhulka joogaa ma jiraan oo aan samada ka imani marka aayaadkani waxay daliil u yihiin biyo oo dham inay daahir yihiin waxna ay daahiriyaan maadaama biyaha dhulka jooga asalkoodu samada u ka ay ka yimaadeen waxaa la ysku khilaafay maau lbaxr biyaha badda ma lagu tahaaro qaadan karaa walihaada ba ibnu rushd wuxuu yihi hadalkii aynu akrinay ilaa maءa albaxri faina fiihi khilaafa fi sadri اlأwali shaadan shaadan khilaaf shaada ayaa maaulbaxriga ku jira ma lagu dahaaro qaadan karaa oo weliba fi sadri اlأwal ummaddan qeybteedii hore ayaa khilaafkaasi uu ka dhacay sida saxiixaana biyaha badda waa lagu dahaaro qaadan karaa waxaana u daliila xadiidu abi hurayra oo rasuulku uhi huwa طuhuuru maauhu huwa طahuuru maauhu alxilu maytatu baddu waa mid biyaheedu ay yihiin kuwa طahuura ay yutaaharu bihi su-aasha rasuulka la weydiiyena waxay ah natawadaأu bimaai اlbaxr biyaha badda miyaanu ku weysaysanaa markaasaa rasuulku wuxuu ku jawaabay baddu waa mid biyaheedu ay yihiin kuwa lagu dahaaro qaadan karo xayawaanka ku noolla baktigoodu xalaalu yihi xadiidka waxa wariyay asxaabu sunan alarbac wakadalika imaamu malik wa xadiidu saxiix saxaxu imam اlalbani fi saxiixa xadiidka afar boqol iyo siddeetan lambarkiisu uu yahay qolooyinka markaa karaahiyeystay ama diiday biyaha badda in lagu dahaaro qaato xadiid markaa daciif jiddana ayaa xujadoodu ay tahay oo tilmaamaya ana taxta albaxri naaran in badda naari ay ka hooseyso marka xadiidkaasina waa daciif waxaa kaloo la ysku khilaafay maau zamzamka waa nooc biyaha ka mida maau zamzam ma lagu dahaaro qaadan karaa haddaynu soo ururno saddex qowl bay ku leeyihin culimadu qowlka koowaad waxa weeye alkaraahatu muطlaqan inay makruuh tahay biyaha in lagu dahaaro qaato ama xadath ha la yskaga maydho ama najaasa ha lagu maydhe waana riwaaya can alimaami axmed qowlka kalena waa aljawaasu muطlaqan waa inay bannaan tahay in lagu dahaaro qaato oo najaasada la yskaga maydho maau zamzamka xadadkana la yskaga maydho lagu weysaysto janaabada la yskaga maydho wahuwa qowlu imaami malik qowlka saddexaadna waa in la kala qaado oo la idhaa xadadka waa la yskaga maydhi karaa oo janaabadii waa la yskaga maydhi karaa waana lagu weysaysan karaa laakiin waxaa la idhaha najaasaadka in lagu suuliyaa waa makruuh iyadoo biyaha la sharfayo oo la maamuusayo waana qowl shaafici wariwaayaة اlأkra can اlimaami axmed raximah اllahu taعala qowlka صaxiixina wuxuu yahay aljawaasu muطlaqan inay banaan tahay in biyaha maau zamzamka la dhaha lagu طahaaro qaato awala licumuumi اadila adilada caamka ayaa u daliila oo rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam wuxu uhi almaءu طahuuru laa yunajisuhu shay طahuuruna macnaheedu waxa weeyaan طaahiru linafsihi muطahiru ligayrih dee magaca almaana biyaha zamzamku waa soo gelayaan ilahay markuu uhi falam tajiduu maaan fatayamamuu qof maau zamzam haystaa dee maa buu haystaa wax magac biyo wata markaa ma gebagabaysan karo ayaddu marka waxay daliilu tahay hadduu maau zamzam hayo inuu ku dahaaro qaataa inay waajib tahay waxaa kaloo u daliila xadiidu cali ibn abi aalib ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam dacaa bisijilin min maai zamzam fashariba minhu watawada waxaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu dalbay in loo keeno waadaan maau zamzama markaasaa uu ka cabay kuna weysaystay xadiidka cabdullaahi ibn اlimaami axmed ayaa fii zawaa'id اlmusnad kusoo saaray oo musnad imaami axmed zawaaid axaadiis zawaa'ida buu ku leeyahay cabdullaahi oo ibnu imaami axmed zawaa'id اlmusnad baana laydhaha wahuwa xadiidun saxiix irwaa lkhaliilka ka eg oo xadiidka lambarkiisu saddex iyo toban uu yahay laa yukrijuhu biyihii kama saarayo can ilwasfayni labada sifo labada sifo waa inay daahir yihiin waxna ay daahiriyaan ilaa maa shaygii mooyaane wax kale kama saarayo hayara bedela riixahu biyaha urtoodii aw طacmahu ama dhadhankooda aw lownahu ama midabkii biyaha shaygaa bedelee dooriyo min anajaasaat najaasaadka ka mida taana waa la ysku waafaqsan yahay haddii biyaha ay najaasa ku dhacdo ama biyahaasi ha yaraadaan ama ha badnaadaan oo najaasadii biyihii ay ka ka qaalib noqoto ay ka xoog roonaato inay ka xoog roonaatayna waxaa lagu garanaya inay ka urto ama ay midabkeedu ka muuqdo amaba se ay ka dhadhanto mar haddii saddexdaa wis wasfi najaasadii ay ka dhex muuqato ama midkood shardi maaha inay saddexdaba ka wada muuqatee macnaheedu waxa weeyaan najaasadii baa biyaha ka xoog roonaatay marka iyada ayaa xukunka iska lahoo waxa meeshaa ku jiraa najaas buu noqonaya markii hore hadduu ahaa biyo tahuura najaas buu noqday qofka isticmaalayaana wuxuu noqonayaa qof najaaso isticmaalaya arrinta noocaasiya ahlulcilmigu waa isku waafaqsan yihin ibnulmundir raximah llahu tacaala kitaabkiisa alijmaac waa ka kusoo naqliyey ijmaaca waajmacu calى ana almaءa alqaliila wاlkahiira ida waqacat fiihi najaasa fagayarat ilmaءa طacma aw lawna aw riixan inahu najisu ma daama kadalika waxay culimadu isku waafaqeen biyihii faraha badnaa ama yaraa haddii najaasa ay ku dhacdo oo biyihii dhadhan ahaan ay u bedesho ama midab ahaan ama ur ahaan inay biyahaasi najaas yihiin waqaala sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah fii majmuuci fataawa mujalada koob iyo labaatanaad safxada soddon wa ama almaau ida tagayara biاnajaasaati fainahu yanjusu bilitifaaq biyuhu haddii ay isbedelaan najaaso ku dhacday awgeed biyahaasi waa najaasoobeen si laysku waafaqsan yahay marka waxay odhan kartaa ijmaacaa dabadi ama horti maxaa u daliila in najaasadu haddii biyihii ay bedesho ay biyahaasi najaasa yihiin riwaayadda ku soo aroortay xadiidka ee odhanaysa almaau طahuuru laa yunajisuhu shay ilaa maa gayara riixa aw طacma oo lowna waa riwaaya ضaciif waliba dضacfigeedu uu shadiid yahay fii isnaadihaa rajulu matruuk laakiin waxaa u daliila siduu yihi imaamu shaafici raximah اllah kulu daliili oo yanha can isticmaali الnajaasa wa ya'muru bilibticaadi canha daliil kasta oo inafaraaya najaasada waxaa la idhaha inaynaan isticmaalin oo inafaraaya inaynu ka fogaano ayaa u daliila biyaha inaan la isticmaali karin waayo dee biyihii najaasa ayay noqdeenoo almustacmilu lihada almaa yusta yastacmilu najaasata caynahaa biyaha najaasadii midab ahaan ama dhadhan ahaan ama ur ahaan ay uga daahirtay uga muuqatay qofka isticmaalaya najaasadii la yidhi ha isticmaalin lafteedii qof isticmaalaya buu noqonaya wuxuu ihi mualifku raximah llah wa can الthani sifada labaad waxaa ka saaraya biyaha sifada labaad waa tee waa inay mutahiriyiin oo waxay taahiriyaan sifadaa labaad waxay biyuhu ku waayayaan oo ay ku noqonayaan iyagoo daahira kuwa aan waxba daahirin maa shaygii baa ka saaraya biyaha wayukrijuhu can ilwasfi athaani sifada labaad waxaa ka saaraya oo mutahirnimada ah maa akhraja waxaa biyaha ka saara can ismi ilmaa magaca biyaha ee almutlaq ee sii daysan waxaa magacii biyanimo meesha ka saaray oo min almugayiraati dooriyayaasha ka mid a aldaahira ee daahirka ah oo biyihiiba waxaa ku dhacay shay daahira biyihii waxa ay la kulmeen shay daahira shaygaa daahirku wuxuu doonaya ha noqdo ama caana ha noqdo ama sonkor ha noqdo ama ha noqdo sharaab ama shaa ha noqdo ama hilib lagu dhex kariyey ama malab lagu daray ama wax kale biyaha marka shay daahira iyo biyuhu markay kulmaan laba xaaladood bay biyuhu yeelanayaan in magacii biyanimo meesha uu ka baxo oo magac kale shaygaa mukhtalidka isku darsamay biyaha iyo shaygaa kale inay magac kale ay yeeshaan iminka haddaad biyo dabka saarto waa biyo haddaad sonkor iyo shaah madow ku darto magacii biyanimo meesha uu ka baxay maxaa meesha kasoo baxay magac kale oo la idhaha shaah haddaad biyo soo qaado oo aad liin ku darto ama cambe aad ku darto magacii biyanimo meesha waa ka baxayaayo waa casiir waa casiiru laymuun aw burtuqaal aw manjo ayaa la odhanaya haddaad biyo dheriga saarto o aada hilib ku dhex darto oad ku kariso magacii biyanimo meesha uu ka baxayaayo dee maraq bay noqonayaan maraq haddaad koob biyaa intaad soo qaado aada malab waxa weeyaan aada ku darto xaddigiisa uu gaadhsiisaye mid biyaha barabixin kara magacoodii meesha ka saari kara dee waa malab baa la odhanaya marka shaygaa daahirka biyaha isku darsameen haddii magacii biyanimo meesha uu ka saaro dee weli horta shaygaasi waa shay daahira waayo daahir daahir loo geeyey daahir zaa'id daahir yusaawi daahir daahir daahir loo geeyey waa daahir weeyi de waxa najaaseeya meesha ma jiraan laba daahir baa isku darsamay laakiin mar haddii magacii biyanimo meesha uu ka baxay sifadii mutahirnimada ahayd ee biyahan ay wax ku daahirin lahaayeen ayaa meesha ka baxaysa sifada markaa mutahirnimadu waxaynu tilmaanay inay laba weji leedahay oo biyuu xadadna way daahiriyaan waa tan lagu weysaysanayo janaabadana lagaga maydhanayo khabatna way daahiriyaanoo dee najaasaadkana waa lagu maydhaa marka haddii magacii biyanimo meesha uu ka baxo oo maayic ama dareero kale oo magac kala wataa meesha uu ka soo boodo waxaa la yidhaha xadadka ma daahirinaya dareerahaas oo bimacnaa laguma weysaysan karo shaah ama caano ama casiir sharaab laguma weysaysan karo arrinta noocaasiyana ahlucilmigu waa isku waafaqeen oo waxaa fi maratib ijmacu ku uhi ajmacu ibnu xazm raximah llah ajmacu calى anahu la yajus la yajuusu lwuduء bishayin min almaayicaat wagayriha xaasha alma wاnnabiid waxay culimadu isku waafaqeen shay dareera inaan lagu weysaysan karin oo aan ka ahayn biyeyo iyo nebiid biyaha waa la isku waafaqsan yihi nebiidka oo casiirka timirta laga sameeyana khilaaf baa ku jira culimada badankooduna waxay ku tegeen inaan lagu weysaysan karin waxaanay daliishadeen aayadda falam tajiduu maaan fatayamamuu ilaahay muu odhan subxaana watacaala markaad biyo iyo nebiid weydaan gebagabaysta ilahay wuxu uhi markaad biyo weydaan gebagabaysta marka inaad biyo ku weysaysato janaabadii aad kaga maydhato iyo inaad biyo weydood gebagabaysato waxba kama dhexeeyaan qolada markaa ahlu ra'yiga ama reer kuufa oo abu xaniifa uu ka mid yahay ayaa nebiidka in markaa lagu weysaysan karo isla markaana janaabada lagaga maydhan karo aaminsan iyaga laftoodu culimada kale waa ku waafaqsan yihin dareerayaasha kale inaan xadad kale iskaga daahirin karin nebiidkao quray soo reebeen sababta usoo reebeenna waxay tahay xadiid baa jira cabdillahi ibnu mascuud laga soo wariyo xadiidkaasi oo markaa tilmaamaya in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay in lagu weysaysan karo xadiidkaasina waa xadiid waxa weeyaan daciif jiddana oo waahina haddii magacii biyanimo meesha uu ka baxo markaa xadad la yskagama daahirin karo waayo ilaahay wuxuu uhi biyo iskaga daahiriya haddaad weydaanna gebagabaysta labada ilahay waxba uma dhexaysin laakiin najaasada ma lagu suulin karaa dareere aan biyo ahayn hadihi lmasala waa masale ahlucilmigu ay isku khilaafeen waana inoo iman doontaa in sha allahu tacaala biyaha haddii shay daahir uu ku darsamo oo magacii biyanimo meesha aanu ka bixin taa hore waynu fahnay baan umalaynaya wejiga labaad wuxuu noqonaya shay daahira baa biyihii ku darsamay magacii biyanimona meesha kama bixin walow shaygaa daahirkii ha bedelo oo biyaha ka dha mid ka dhadhamaya ha noqdo ama ka uraaya ama midabkiisa uu ka muuqdo laakiin magacii biyanimo meesha kamuu saarin magacii biyanimo mar haddaanu meesha ka bixin biyahaasi waa daahir waana mutahir weeyi bidaliili qawli llahi tacaala falam tajiduu maaan fatayamam mar hadday magacii biyanimo wataan inaan la gebagabaysan karin inta iyaga lahayee la isticmaali karo ayaa aayaddu ay tilmaamaysaa waxaa saas oo kale ayna tusinaya masalada axaadiis oo ninkii carafo isagoo taaganaashiisa ka dhacay halkaa ku dhintay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam iksiluuhu bimaa'in wa sidrin waxaad ku maydhaan biyo iyo qasil ku maydha bukhaariyo muslim baa xadiidka warinaya waxaa la mida umu catiya xadiidka warisay oo qad akhrajahu bukhaari wa muslim dumarkii maydhayay inantii rasuulka ee dhimatay rasuulku wuxu uhi iksilnaha halaaan aw khamsan bimaa'in wa sidrin bu uhi rasuulka walaa shaka sidriga ama ghasilka marka biyaha lagu daro inuu biyihii bedelayo midab ahaan iyo dhadhan ahaan iyo ur ahaanba laakiin magacii biyanimo ayaanu meesha ka saarahayn oo waa biyaa la odhanaya ama markay ugu lidato waxaa la odhanayaa waa biyo qasila baa la odhanaya marka mar haddii magacii biyanimo weli uu joogo walow shay daahiroo wax ka bedelay biyihii hala kulmee in lagu dahaaro qaadanayo biyahaas ayaa labada xadiid ay tilmaamayaan waxaa la mida xadiidka imaamu nasaa-i uu wariyey ana nabiya calayhi الsalaatu wasalaam iktasala huwa wa bacdu aswaajihi min qascati fiiha aharu cajiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dumarkiisii macnaa mid ka mida ayaa waxa ay ku maydheen biyo ku jiray qasca ama xeedho atharu lcajiin leh qoosh raadkii leh marka haddii weelkii qooshka lahaa biyo lagu shubo oo magacii biyanimo meesha aanu ka ba hadii magacii biyanimo meesha uu ka baxo waxa meesha ku jira laodhanayo waa qoosh taa waynu ka hadalnay laakiin magacii biyanimo inta uu joogo walow midabkii iyo dhadhankii iyo urtii shaygaa daahirkaahi ha bedelee ee biyaha ku darsamee in lagu dahaaro qaadan karo ayaa xadiidkani daliilu u yahay qaala alimaam ibnu xasm raximah allahu tacaala wa kulu maain khaalatahu shayun طaahiru mubaaxun fadahara fiihi lownuhu wa riixuhu wa طacmuhu ila anahu lam yazal canhu ismu lmaa falwuduءu bihi jaa'izu wاlgusl bihi liljanaabati jaa'izu burhaanu dalika qowluhu tacaala falam tajiduu maaan wa hada maaun kuwana dee waa biyo ilahi wuxu uhi markaad biyo weydaan gebagabays haddaad kuwa haysana dee biyo ayaad haysaa walaa farqa wax farqi uma dhexeeyo bayna qali bayna qaliilin biyo yar iyo wa kahiirin iyo biyo fara badan masaladani waa masalo ahlucilmigu ay isku khilaafeen oo haddaynu masalada markaa suuradeeda soo ururino biyuhu haddii najaaso markay ku dhacdo oo ay isbedelaan ama ha yaraadaan ama ha badnaadaane inay najaasiin waa la isku waafaqsanya waadix hadi masala biyuhu haddii ay fara badan yihiin oo najaasa ay ku dhacdo oo aanay saddexdoodaa tilmaamood midnaba aanay bedelin inaanay biyahaasi najaasoobin iyadana waa la isku waafaqsan yahay guud ahaan laakiin khilaaf baa jira iska daciif oo kutubta xanaabilada qaarkood ku qora waana riwaaya can imaami axmed khilaafkaasoo tilmaamaya biyaha haddii saxaro dareero ah ama kaadi dareero ahi biyihii ay ku darsanto walow biyahaasi haba badnaadaan be inay naja oonay walow iyo aanay najaasahaasi bedelin be inay najaas waxa weeyaan noqonayaan biyahaasi laakiin ahlucilmiga badankoodu waxay ku tageen biyuhu mar hadday fara badan yihiin oo najaasada ku dhacdayna aanay saddexdoodaa tilmaamood midnaba aanay bedelin inaanay biyahaasi najaas ahayn khilaafku haddaba wuxuu ka dhacay almaa alqaliil biyaha yar ee najaasa ay ku dhacday ee saddexdii sifo midnaba aanay bedelin kildhiga yare lagu weysaysto ayaa waxaa ku dhacday waxa weeyaan bar kaadiyabaa ku dhacday waxaa macluuma inaanay bedelayn biyaha midabkoodi iyo dhadhankoodi iyo urtoodii toona yaraanteeda awgeed biyahaasi ayaa la isku khilaafay oo ahlucilmiga qaarkood waxay biyaha u kala qaadeen biyo fara badan oo najaasadu marka ay ku dhacdo ee aanay bedelin aan najaasoobahayn iyo biyo yar oo mar hadday najaasa ku dhacdaba najaas noqonaya iyo aanay bedelin be kadibna waxay isku khilaafeen biyaha badan ee najaasadu marka aanay bedelin aan najaasoobahayn iyo kuwa yar ee najaasa markay ku dhacdo iyoy bedelin be najaas inay lagu xukumayo muxuu yahay xadkoodu ayay isku khilaafeen oo saynu arki doono culimada qaarkood ay ku xadeeyeen qullatayn waxaan biyuhu hadday qullatayn gaadhaan waa biyo badan oo najaasa hadday ku dhacdo mar haddaanay bedelin najaas noqon maayaan hadday qullatayn ka yar yihiinna waa biyo yar oo hadday najaasa ku dhacdo ama ha bedesho ama iyay bedeline waa najaas bay yidhaahdeen bal daliilkoodana waynu arki doonaa culimada qaarkoodna waxa ay ku xadeeyeen alxarakatu wasukuun waxay idhahaan biyuhu haddii ay yihiin biyo yaana dhaqdhaqaaqaya ama se waxa weeyaan soconaya waa almaa lkaiir waa biyaha faraha badan oo najaasa hadday ku dhacdo inay bedelin najaas noqon maayaan hadday biyuhu saakin yihiin ay fadhiyaanna waxa weeyaan waa biyihii yaraawey oo haddii najaasa ay ku dhacdo haddii marka darafkoodan la dhaqdhaqaajiyo darafka kale uu dhaqdhaqaaqayo waa biyo yar oo najaasa hadday ku dhacdo waa najaas ama ha bedeshaa miyay bedelin bay yidhaaheen haddii marka dhinaca laga dhaqdhaqaajiyo dhinaca kale aanu dhaqdhaqaaqahayna waa biyo fara badanoo najaasa maray ku dhacdo waxaa la eegaya un ma bedesho mise may bedelin qaarkood waxay isticmaaleen maqaayiis lmasaaxaat waxyaabaha lagu qiyaaso masaaxada cashara adruc fi cashara adruc bay yidhaahdeen hadday biyuhu masaaxada ay ku fadhiyaan to to toban dhundhun oo toban dhundhun lagu dhuftay ay tahay masaaxada intaas waa biyihii faraha badnaayo najaasa hadday ku dhacdo ma bedesho mise may bedelin un baa la eegaya haddii intaa ay ka yar yihiinna oo cashara fi tisca ay yihiin waa tusaale eh yacanaa toban dhudhun oo sagaal dhudhun lagu dhuftay waa biyo yaroo najaasadu ama ha bedesho ama yay bedeline waa najaas ayay yidhaahdeen waa qolooyinka qaliil iyo kaiir u kala qaaday waxay aragtaa halkan shawkani wuxu uhi walaa farqa bayna qaliilin wa kaiirin wax farqi uma dhexeeyo biyaha yar iyo biyaha faraha badan laysat alcibratu bilqilati walkahra wa inama alcibratu bitagayur inay badan yihiin iyo inay yar yihiin waxbay nagama gelin bu uhi shawkani markay najaasa ku dhacday inagu waxaynu eegaynaa un ma isbedeleen oo najaasadaasi ma bedeshay mise may bedelin hadday najaasadaasi ay bedeshay waa najaas haddaanay bedelinna najaas maaha qaliila kana hada almaau aw kaiira biyahaasi ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan qawlkaasina waa qawlka ahlulxadiidka badankoodu ay ku tegeen waana qowl waxa weeyaan ahli lmadina reer madiine qowlkoodi weeyi kaiir min ataabiciin baa ku tegey saciid ibn musayib wakadalika aلzuhri warabica washaykhu malik waana madhab lmadaniyiina min asxaabi malik imaamu malikna waa u nisbeeyaan wa huwa qowl fuqahaai albasra waana qowlka صaxiixa ah inaan biyaha yaraan iyo badnaan aan loo kala egahayn markay najaasa ay ku dhacdo ee haddii ay bedeshana ay najaas noqonayaan haddaanay bedelinna najaas maaha qal xafiظ بn cabdilbr fi الtamhid wa huwa aصxu madhabi fi اlma min jihaة اlأhar wa min jihaة الnadr لأna اllaha qad sama almaء اlmuطlqa طahuura waa madhabka masaaishan madaahibta ku masalada madaahibta ku jirta ugu saxiixsan xagga aharka xagga daliilka marka laga eego iyo xagga nadarka xagga caqliga marka laga eego marka xagga daliilka haddii laga eego qowlkaasaa usaxsan waayo rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaaةu wasalaam xadiidka abu saciid ee imaamu axmed iyo ibn abi shayba iyo cabdurazaq iyo tirmidi iyo abu dawuud iyo nasaa-i ay wariyeen waqad saxaxu limaamu axmed wa bnu maciin wanawowi wabnu taymiya waxasanahu tirmidi almaau tahuuru laa yunajisuhu shay biyaha ilaahay wuxuu abuuray iyagoo daahira waxna daahiriya waxbana biyaha najaasayn maayaan buri rasuulku alayh isalaatu wasalaam macanaa waxaa la isku waafaqsan yahay saynu tilmaanay haddii najaasadii ay bedesho inay najaasoobayaan marka xadiidku muxuu ku saabsan yahay markuu rasuulku laa yunajisuhu shay macanaa maa lam yatagayar mar haddaanay biyahaasi aanay isbedelin wixii ku dhacay ee najaasaha najaasayn maayo waxaa saas oo kale kamid a adilada xadiidu bawli lacraabi fi lmasjid ninkii reermiiga masaajidka markuu ku kaajay rasuulku muxuu hi ahriiquu calaa bawlihi danuuba min ma waxa aad ku dul shubtaan kaadidiisa waadaan biya walxadiidu fi saxiixayn waadaantuna dee waa qaliil marka maqaayiistii ay sheegeen qolooyinka biyaha kuwo yar iyo kuwo fara badan ukala qaaday la eego mar walba qaliil bay ayay waadaantu noqonaysaa marka xadiidkaasi muxuu tusinayaa biyaha yar ee najaaso la kulmay haddii najaasada biyuhu ay ka xoog roonaadaan inay ka xoog roonaadeenna waxaa lagu garanay inaanay najaasadu bedelin inaanay biyuhu najaasoobahayn ba xadiidku uu tusinaya waayo waadaantan biyaha marka lagu shubo kaadidaa dusheeda dee waa biyo yaroo najaas la kulmay haddii bimujarad almulaaqaat ay ku najaasoobayaan dee meesha may daahiriyeen inay meeshaa daahirinayaanna waa la isku waafaqsanyi mar hadday meeshaa daahiriyeenna macnaheedu waxa weeye biyihii yaraa iyagaa najaasada ka xoog ronaadayoo may najaasoobin weeyaan macnaheedu waxaa la mida xadiidka isna saxiixeynka ku jira oo markii ilmaha yare uu ku kaajay rasuulka dhabtiisa rasuulku alayhi salaatu wasalaam biyo ayuunbuu ku shubay walaa shaka biyahaas inay yaraayeen haddana maca dalika najaasadu may may may najaaseyn biyaha waayo hadday najaasayso dee najaas najaas lagu daray unbay noqon lahayd oo meeshuu may daahir garowdeen laakiin biyihii baa ka xoog roonaadayoo oo najaasadii meesha ka saaray weeyaan macnuhu haddaynu ka eegno mas'alada sida sheikh islaam ibnu taymiya uu majmuuc lfataawa ku tilmaamay jilada koob iyo labaatanaad safxada koob iyo soddon wamaa bacdaha ilaa arbaciin aad ka gaadhayso haddaad xagga caqliga iyo nadarka aad ka eegto najaasadu waa caynun khabiia waa cayn ama waa shay la taaban karoo xun oo shareecadu ayna fartay inaynu ka dheeraano inu ka fogaano oo meesha ay martana laga daahiriyo biyihii markay najaaso la kulmeen ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan laba kama dhaxayso in meesha ay joogto cayntii xumayd ee najaaso la odhan jiray inay joogto meesha ah iyo inaanay meesha jooginoo biyuhu ay barabixiyeen taana sidaynu ku garanaynaa waxaynu ku garanaynaa haddii biyo ay ka dhadhanto ama ay ka urto ama ay midab ahaan uga muuqato cayntii xumayd baa meesha joogta oo qofka biyaha isticmaala qof najaaso isticmaalaya u noqonaya haddii cayntii xumayd ee najaaso la odhan jira laynagu uri ka fogaada aanay meeshaa joogin bidaliil inaanay ka ur ahayn ka dhadham ahayn kana mid midabkeeda inaanu ka muuqan de macnaheedu waxa weeyaan najaasa meeshii ma joogto oo biyaa jooga oo ka xoog roonaaday najaasadii oo meesha ka saaray ilaahayna subxaana watacala inaynu biyo isticmaalno inooma diidin inaynu najaaso isticmaalaabuu inoo diiday najaasadiina maanta ma joogto bidaliil inaanay ur ahayn dhadham ahayn midab ahaana u muuqan waxaa kaloo intaa uu ku daray shekhu islam ibnu taymiya raximah llah yaana adilo guud oo caqli iyo naqliba leh oo tilmaamaysa ana alcibrata lilghaalib laba shay hadday isku darsamaan ka xooga roon ayaa leh wax kasoo qaadka oo xukumka lagu dhisaya wuxuu shekhu islaam ibnu taymiya raximah llahu tacaala tusaale ahaan u sheegay haddii lasoo qaado kaba khamriya oo fooste biyaa lagu daro oo khamrigii aanu ka ur ahayn kana dhadham ahayn midabkiisina aanu ka muuqan waxa meeshaa ku jirana cuqaladu ay odhanayaan waa biyo waa khamri aanay odhan ahayn macanaa qofka biyaha isticmaalay cabaa lam yashrab khamran khamri mu cabin taasina maxay tusinaysaa biyihii mar hadday ka xoog roonaadona meesha ay ka saareen khamrigii awsaaftiisina aanay meesha ka muuqan in xukumka biyuhu ay iska leeyihiin dee najaasadina waa saas oo kale un waxaa lamida waxaa lasoo qaaday koob caanaabaa lasoo qaaday oo gabadh laga lisay manaa ma banaantay dumarka inta la maalo sida xoolaha in shaaha lagu caddaysto caanahooda waa masale fuqahadu ay ka hadleen halkeedaa loogu tegi doona insha allahu tacaala laakiin tusaale iminka waxaynu uga jeedinaa caana almuhim lasoo qaaday caano dumar baa lasoo qaaday biyo fara badan baa lagu daray waxaa meesha ku jiraa biyuu noqday oo caanihii biyahaasi kamay xoog roonaan waxaa xoog roonaaday biyihii baa xoog roonaaday hadduu ilmo yari biyaha ka cabo ma la odhanaya oo shan jeer uu ka cabo ma la odhanaya waa umuhu min aradaaca gabadhan caanaheediibuu cabayo way nuujisay miyaa la odhanaya maya la odhan maayo leanna alxukma lilghaalib halkana waxaa haalib noqday xoog roonaaday biyihii baa xoog roonaaday marka calaa kulli xaal adiladaas marka la eego athar iyo nadar bale biyaha qaliil iyo kaiir loo kala qaadi maayo in yar iyo in badan najaasa maray ku dhacdana waxaa la eegayaa un may isbedeleen mise ismay bedelin intaa ayaa insha allahu tacala aynu ku joojin wallahu aclam waxka bilahi tawfiiq wa sala allahu calaa nabiyina moxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira laba arrimood baan idinku baraarujin lahaa ciddii degdegaysa oo iska tegi doontaa sida lay sheegay axad walaalaha kamida ayaa dad ka xanuunsanaya inama xanuunsanaya inuu saaka masaajidka keenayo oo qur-aan in lagula tufo uu doonayo inoo sheegay marka ciddii aan meel ku degdegahayn insha allah falyaxtasibuu fi ruqya ruqyadaa waxa wayaan ha ku ixtisaabaan ajarkeeda ha dalbaan masale kalena waxay tahay oo ikhwada qaarkood ay weydiiyeen had iyo jeeraale waxaa jira muxaadaraad marka lasoo dejiyo dadku ay tasaa-ulaad ay keenaan isweydiiyaan maxaa looga jeedaa yaa lagu radinayaa maxaa lagaga hadlaya waxaan anugu ku odhan lahaa alabat lcilmiga laa tushqiluu anfusakum bhadihi umuur nafihina ku mashquulina umuurtaas cilmiga aynu akriyayno aynu dhigayno aad maqlaysaan baynu u baahanay baab lmiyah inaynu barano ayaynu u baahanay iyo masaa'il alcaqiida waaltawxiid oo xaajo daran waxa weeyaan aynu u qabnaa muxaadarada iyo khudbadda iyo kelmaddana waa inaad qiimaysid maada tastafiid macanaa cilmi ma ka kororsanaysaa ma ka kororsanaysaa saas oo kale macanaa mawcida waane waano hal turaqiqu qalbaka qalbigaaga waxa weyaan ma jilcinaysa hal fiiha raddu bailin waadix bail cad ma lagu radinaya ama ahlulbail bailkoodu cadi ma lagu radinaya mise kullahaa waxa weeyaan waa laf wadawraan wa mujmalaat laa yudraa waxa weeyaan ma ma man ilmaqsuudu biha wama almaqsuudu biha cidda loo jeeda waxaa looga jeeda toona aan la garanahayn oo qofkii marka uu tago yaana yashcur bilxazaazaat fii qalbihi qalbiga uu ka dareemayo waxa weeyaan qalaq iyo degenaansho la naftiisu aanay ku xasilahayn marka waxaanay naftaada ku xasila waktigaaga haku ha ku bixinin laa taxdur ha xaadirin ha tegin ha dhegaysanin ha ka qayb qaadanin macanaa waktigaaga waxaad ku bixisaa inaad qur-aan akrisato ama aad ilaahay subxana watacaala xusto ama cilmi aada dhigto ama aada dhigato ama aada dhegaysato ama waxa weeyaan aada akrido wa hadi umuur laa nihaayata lahaa horena waan idinku sheegay naxnu alxamdu lilah ahlu dacwa wa wa ahlu alabi cilmin taa inaynu ihtimaam siino ayaa ayna saaran oo dad waxa weyaan laa dacwata lahum walaa alabu cilmin inay nagu mashquuliyaan bilmuhaataraat wاlkalaam alfaadi inooma haboona wallahu aclam w sala allahu ala nabiyina maxamed